halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan dhegaystayaal kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusubba waxaannu caawa hore idinku sii wadaynaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka kow iyo tobanaad waxaanan idin sii wadi doonnaa mawduucii ku saabsanaa raxab iyo rumaysadkeedii ay saaratay ilaah markaasoo qoruhu uu lahaa isagoo ka hadlaya raxab dhilladii raxab rumaysadkeedii aawadiis lama ay halligmin kuwii caasiyiinta ahaa maxaa yeelay basaasyadii bay nabad ku soo dhowaysay markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay inay jiraan duul qiil u raadiya dembiilayaashii ilaah uu halaagay wakhtiyadii axdigii hore waa dad iska dhigaya inay insaanka oo dhan u naxaan oo dood ka keena waxyaalihii hore ee ilaah uu u sameeyey markii aad u fiirsatana xitaa u nixi maayaan carruurtooda ama kuwa ay mas-uulka ka yihiin waxay doonayaan inay dood ka keenaan hadalladii ilaah iyagoo ka dhigaya falimihii rabbiga sida wax aan loo baahnayn haddaba ninkii u nixi lahaa iyo ninkii iska deen lahaaba ilaah wuu halligay kuwii aan rumaysadka lahayn waayo wuxuu reer yari xoosiiyey afartan sannadood inay hadalkiisa rumaystaan laakiin way diideen haddii ay afartan sannadood ilaah rumaysan waayeen marnaba ilaah ma rumaysan doonaan ilaah wuu samir badan yahay oo dulqaadkiisuna wuu weyn yahay ma doonayo in qufi uu baaba'o weliba dhilladii raxab ahayd oo isaga ku kalsoonaatay ayuu ilaah badbaadiyey haddii dadkii reer yarixo ama jeriko ay rumaysan lahaayeen runta ay maqleen way badbaadi lahaayeen laakiin ma aysan dhegaysan hadalkii ilaah waxaa rumaysadka raxab laga garan karaa hadalladeedii markaasoo basaasyada ay ku lahayd anigu waan ogahay in rabbigu dalka idiin siiyey markii ay sidaasi tidhi waxay qaadatay rumaysad oo tillaabada rumaysadka ah ee ay qaadday ayay khatar ku gelin kartaa nolosheeda waxaa u bilowday in rumaysadkeedu uu shaqeeyo rumaysadku wuxuu noqonayaa ficil oo markii qofku uu leeyahay rumaysad dhab ahi iskama sii fadhiyo markaana haweenaydan raxab ah rumaysadkeedii aawidiis lama ay halligmin kuwii caasiyiinta ahaa maxaa yeelay basaasyadiibay nabad ku dhowaysay waxaa markaasi kitaabka inagu qoran in rumaysadku uu ku yimaado maqlidda hadalka ilaah waxaanay raxab leedahay sida ku qoran kitaabkii yeshuuca cutubka labaad waxaannu maqalnay sidii rabbigu hortiinna uga engejiyey biyihii badda cas markii aad masar ka soo baxdeen iyo wixii aad ku samayseen labadii boqor oo siixoon iyo coog oo ahaa reer omor oo joogay webi urdun shishadiisa oo aad wada baabi'iseen waxay markaasi basaasyadii ku tiri waxaan rumaysanahay ilaaha waxyaalaha waaweyn dhexdiinna ka sameeyey oo isaga aawadiisa baan naftayda khatar u gelinaya markii ay qarisay raggaas basaasyada ah ayaa taasu ay noqonaysaa rumaysad ficil uu ka muuqdo waayo rumaysadkeedii ilaah waxay raacisay ficil waxaannu markaasi haweenaydan ka dhex arkaynaa sida rumaysadkeedii hore ay uga soo tagtay oo rumaysad cusub ay u qaadatay markii aad dunidan eegto ilaah ma eego oo keliya hal qolo ama hormo oo dad ah oo welibana qolo gaar ah sooma dhowaysto wuxuu innaga oo dhan inoo wada arkaa dembiilayaal oo markii midkeen ilaah uu u yimaado oo uu soo hanuuno ilaah wuu badbaadinayaa iyadoo aan loo eegaynin qoladiisa ama qabiilkiisa miyaanay taasu haddaba dhegaysto wanaagsanayn haddaan intaasi ku soo ekayno mawduucii hore ee ku saabsanaa rumaysadkii raxab ayaannu iminkana eegaynaa rumaysadkii dadkii kale ee ilaah waxaana qoruhu uu leeyahay sida ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda laba iyo soddonaad sida tan oo maxaan kale oon idhaahdaa waayo wakhtigu waa igu gaaban doonaa haddaan wax ka sheegi lahaa gidcoon iyo baaraaq iyo samson iyo yeftaah iyo daa'uud iyo samuel iyo nebiyadii qoraha warqaddan cibraaniyada wuxuu soo gaaray heer marka la eego xigashada kitaabka axdigii hore halkee baan tusaale kale ka soo qaataa meel waliba ayuu tusaale ka soo qaadan karay oo wuxuu heli karay rag rumaysadka ku weyn wuxuu u muujin karay sidii rumaysadku uu uga dhex shaqeeyey rag iyo dumar badan oo kitaabka laynoogu qoray markaasoo uu isdaba taxay rag badan oo rumaysad lahaa kuwaasoo uusan wakhti u helin inuu si tafatiran uga hadlo rumaysadkoodii laakiin iyaga oo dhan cutubkan waa lagu soo qaadan karaa waxaannu aragnay dagaalkii ama loolankii xagga rumaysadka ahaa ee ay raggaasu galeen mana lahan nin ka mid ahaa kuwaas oo si tafatiran qisadiisii looga hadlay laakiin iyaga oo dhan hal shay bay ka sinaayeen oo mid waliba kuwa dambe ee uu inoogu sheegay aayadda laba-iyo soddonaad waxay wada ahaayeen hoggaamiyeyaal waxaana ugu horreeya gidicoon waxaa ku xiga barag samson yaafet iyo samuel intaas oo dhan waxay ahaayeen xaakinno waxaana lagu dambaysiiyey daa'uud oo ahaa boqor iyaga oo dhan ilaah bay u dagaalameen oo waxay ku jireen loolan oo mid waliba oo iyaga ka mid ah wuu ku adkaaday rumaysadkiisii haddaba dooni maayo inaan si qoto dheer midkoodna uga hadlo gidcoon mooyaane haddaba haddii uu jiray nin rumaysadkiisu uu yaraa oo raggaas ka mid ah kaasu wuxuu ahaa gidcoon bilxaqiiqa gidcoon wuxuu ahaa nin itaal daran waxaa jira kuwo ka welwala tirsiga yar ee jameecada baranaysa hadalka ilaah waxaase kuwa ceenkaas oo kale ah aan u sheegayaa in waxa la doonayo aanay ahayn kuwa badan oo aan rumaysad lahayn waxaase la doonayaa rag iyo dumar rumaysad leh intay doonaan tirsi ahaan ha noqdeene gidcoon waxaa xaakin loo doortay wakhti ay reer banu israa'iil dhib iyo rafaad ku hayeen reer midyan reer midyan ayaa dhulkii oo dhan buuxiyey waxayna bilaabeen inay wax waliba ee reer banu israa'iil ay leeyihiin xoog ku qaataan ninkan dhallinyarada ah ee la odhan jiray gidcoon wuxuu haruurkiisa ku tumanayay meel aan loogu talagelin in badarka lagu tumo oo lagu haadiyo waxaa la doonayey in badarka lagu tumo oo lagu haadiyo meel taag ah oo dabeel badan leh si qashinka dabeesha loo raaciyo ha yeeshee wuxuu badarka ku xanshirinayey meel hoose oo aan taag ahayn isagoo ka dhuumanaya reer midyan oo reer banu israa'iil baadi jiray wakhtigaas maadaama aannu badarkiisa ku haadinaynin dhul taag ah ayaa waxaa isagii oo dhan qariyey buunshihii badarka uu haadinayey gidcoon wuxuu ahaa nin nabadeed oo dagaal ma uusan doonaynin ha yeeshee wuxuu ku jiray gumaysi isla wakhtigaas ayaana waxaa u muuqday isagii malaa'igtii rabbiga oo waxay ku tidhi rabbiga waa kula jiraa nin yahow xoogga lahu hadalkaasu wuxuu ahaa mid sida xifaalo oo kale loo yidhi gidcoon oo waxaan hubaa inuu ku yidhi malaggii aniga xoog ma lihi oo waxaan ka mid ahay qabiilada ugu yaryar reer banu israa'iil qoyskaygu waa qoyska ugu yar ee reer banu israa'iil markii aad u fiirsato waxay kula noqon lahayd inuu yahay ninka ugu fulaysan ee ku noolaa dhulka wakhtigaasi wuxuu sida abbaarta ah isku qiray inuu ka yimid qabiil yar oo uusan waxba ahayn ilaahna wuxuu ku leeyahay sababta aan kugu imid waxay tahay inaad ka tirsan tahay qabiilada ugu yaryar ee reer banu israa'iil oo waxaan doonayaa inaad aniga i rumaysato markii qisada aad sii akhriso waxaad arkaysaa in si tartiib tartiib ah uu ugu xoogaysanayo rumaysadka ilaa uu soo gaaro maalinta marka uu saddex boqol oo qofood isagoo wata uu la diriro reer midyan oo iyagu ahaa kumannaan iyo kumannaan haddaba ninkan gidcoon ah waxaa ka dhex shaqaynayay rumaysadka ilaah haddaba ilaa iyo imisa rumaystayaasha ka mid ah ayaa dareensan inay khudbado ku qabtaan magaalooyinka oo ay muxaadarooyin waaweyn isugu yimaadaan ama isugu yeedhaan dadka waxaan idinku leeyahay ilaah taas ma jecla anigu khaasatan waxaan rumaysanahay in ilaah howlo waaweyn uu ka dhex sameeyo shakhsiyaad gaar ah iyo ururo aan fara badnayn hadday noqon lahayd dunida iyo waddankayagaba waxaan la kulmay shakhsiyaad iyo ururo yar yar oo waxyaalo waaweyn dunida ka hirgeliya oo masiixana u markhaati fura waxaa laga yaabaa inaadan magacyadooda maqal haddana waxyaabaha ay ku guulaysanayaan way cajiib badan yihiin waxaadna garanaysaa in kuwaas uu dhaqaajinayo rumaysadka ay ilaah ku qabaan oo ilaah wuxuu isticmaalaa qof waliba isagoo aan u eegayn dhaladnimo iyo gobannimadooda ama laftaa ay ka dhasheen marba haddii qofkaasu ilaah uu ku kalsoon yahay ilaahna si khayrulcaadi ah ayuu kaga dhex shaqeeyaa bini'aadmiga wuxuuna soo qaataa sida xaqiiqda ah qof aan magac hore lahayn oo waxay samaynayaan waxyaabo waaweyn oo aanay kuwa magaca lihi ku guulaysan karin qoraha warqaddii cibraaniyada wuxuu inoo sheegayaa wax ku saabsan gidcoon barag iyo samson inkastoo aniga aan ka yara gaabsan lahaa samson markii aad akhrinayso taariikhda xaakinnada waxay kula noqonaysaa inaadan ku soo darteen liiskan qoruhu iminka uu ku soo darsaday samson sida ku qoran aayadda laba-iyo soddonaad samson wuu ku guuldarraystay howshii ilaah ha yeeshee ilaah wuu rumaysnaa waxaa jira wakhti markaasoo ruuxa ilaah uu ku soo degi jiray oo wuxuu awoodi jiray inuu falastiiniyiinta wax ku dhufto ha yeeshee sidii la doonayey howsha uma uusan fulinin waxaa kaloo qoruhu uu ka hadlay yiftaah iyo daa'uud iyo samuel iyo nebiyadii ha yeeshee wuxuu caddeeyey qoruhu inuu iyaga oo dhan shakhsi shakhsi uga hadli lahaa rumaysadkoodii laakiin buu yidhi wakhtiga ayaa igu yaraaday bal ogow haddaba iyadoo qoruhu uu soo koobayo wixii ay raggaas oo dhan ku guulaysteen waxay ku guulaysteen dagaalka rumaysadka oo wuxuu leeyahay qoruhu haddaan dib ugu noqonno cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad sida tan rumaysad bay kaga adkaadeen boqortiyooyin oo xaqnimo ku sameeyeen oo ballamo ku heleen oo afafka libaaxyada ku xidheen marka haatan qoruhu uu leeyahay oo afafka libaaxyada ku xidheen ayuu iminka ka hadlayaa daniyel inkastoo aan magaciisa halkan lagu soo qaadin haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubkan kow iyo tobanaad ayaannu iminka eegaynaa ama idin akhriyaynaa aayadda afar iyo soddonaad waxaana qoran sida tan oo xooggii dabka ku demiyeen oo seefta afkeedii kaga baxsadeen oo itaaldarradii kaga xoogaysteen oo dagaal ku itaal weynaadeen oo cololkii shisheeyaha ku eryeen dagaalka qoruhu uu ka hadlayo waa kan rumaysadka ilaah oo nebiyaduna way ku guulaysteen rumaysadkoodii ilaah waxaannu iminka arkaynaa haddaba sida rumaysadku uu u baaxad weyn yahay oo uu u taabanayo nolosha kuwa badan oo waxaa u suuroobay inay ka midra dhaliyaan wixii ay naftoodu gocatay haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka kow iyo tobanaad aayadda shan iyo soddonaad waxaana qorriinka uu leeyahay sida tan dumar baa waxay heleen kuwii ka dhintay iyagoo la sare kiciyey qaar kalena waa la xanuunjiyey ilaa ay ka dhinteen iyagoo aan aqbalin in la samato bixiyo si ay ku gaadhaan sare kicid ka wanaagsan haddaba waxaa jirtay haweenay wiilkeeda dhimashada laga sara kiciyey waxaana sidaasi sameeyey nebi ilyaas waana haweenaydii reer sarefta sida ku qoran kitaabka koowaad ee boqorrada cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa afar iyo labaatan waxaa kaloo uu leeyahay qoruhu qaar kale waa la xanuunjiyey ilaa ay ka dhinteen iyagoo aan aqbalin in la samato bixiyo si ay ku gaadhaan sara kicid ka wanaagsan waxaana taasu ay ka micno tahay kuwii la dhibayey ee noqday shahiidyada kiniisadda weli waxaannu bartamaha kaga jirnaa dhegaystayaal kitaabka cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadaha lix iyo soddon ilaa siddeed iyo soddon waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan qaar kalena waxay jarribaad ahaan ula kulmeen majaajillo iyo karbaashid iyo weliba silsilado iyo xabsi waana la dhegxiyey miinshaarna waa lagu kala jeexay waana la jarribay seef waa lagu gowracay wayna warwareegeen iyagoo qaba harga idaad iyo harga riyood iyagoo ceyr ah oo la dhibay oo la silciyey kuwaas oo dhammu iyagoo loo markhaati furay rumaysadkoodii daraaddiis ayaanay helin wixii loo ballanqaaday waxaa halkan laynoogu sheegayaa hormo kale oo aan weli guul ka gaadhin dagaalkoodii waana kuwa iminka dadka qaarkii ay ugu yeedhaan halyeeyada rumaysadka kuwaasu weli ma ayan helin wixii ay u soo ijtihaadeen kuwa loogu yeedho halyeeyada rumaysadka waa la dhibay la caayey oo la xabisay weliba waa la dhagxiyey oo la jeedaliyey kuwo badan oo kalena waxay la kulmeen jarribaad oo seef baa lagu laayey waxaa halkan yaalla wax iska hor imaanaya markii aannu gadaal ugu noqonno aayadaha saddex iyo soddon ilaa afar iyo soddon ee aynu ka hadlaynay guulaha rumaysadka laga soo hooyey ayaa waxaa qidcadu ay leedahay haddii aan idinku celiyo rumaysad bay kaga adkaadeen boqortiyooyin oo xaqnimo ku sameeyeen oo ballamo ku heleen oo afafka libaaxyada ku xidheen oo xooggii dabka ku demiyeen oo seefta afkeedii kaga baxsadeen ha yeeshee qaar ka mid ahi kuwii rumaysadka weyna ayaa seef afkeeda ku dhacay sidee baa loo sharaxi karaa haddaba taas waxaa la leeyahay qaar baa waxay la kulmeen seef iyagoo rumaysad leh kuwana way ka baxsadeen seeftii iyagoo rumaysad leh waxaannu markaasi soo gaarnay iminka su'aal madaxayga ku jirta waxaana weeye maxaa kuwa xaqa ah ay mar waliba u dhibtoodaan waxaa laga yaabaa haddii wakhtiga uu ku wanaagsan yahay inayan kuula muuqan in kuwa dhibtoonaya aad ku jirto oo aad istidhaahdo ilaah baa iyaga malaha tijaabinaya haddaba dadkaasi waxay sidaasi u yeeleen rumaysad haddaba iyaga ulama muuqato sida inay yihiin kuwo la tijaabinayo laakiin waxay sidaasi u yeeleen waxa weeye rumaysad aawgii ilaah bay ku kalsoonaanayaan marka maalintu ay gudcur tahay markii habeenku uu dheeraado oo dhibaatooyinku ay sii bataan iyo markii ayaan samata bixin jirin kuwo badan ayaa la silciyaa kuwana seef baa loo dhiibaa markaa way fududdahay inaad soo xigato zabuurka afar iyo soddonaad aayaddiisa toddobaad iyo zabuurka toddoba iyo tobanaad oo leh malaa'igta rabbiga waxay hareeraysaa kuwa isaga ka cabsada oo weliba way samato bixisaa mar kalena wuxuu leeyahay zabuurluhu sida ku qoran isla zabuurka afar iyo soddonaad aayaddiisa toddoba iyo tobanaad oo wuxuu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ah iga dul hadlayo sida tan kuwa xaqa ahu way qeeshadeen oo rabbigaa maqlay oo wuxuu iyaga ka samato bixiyey dhibaatooyinkoodii oo dhan markaana waa suuragal inaad tidhaahdo ilaah baa i daafacaya laakiin waa sidee kuwii kale ee aan baxsan oo seeftu laysay waa sidee kuwa silcaya iminka sayid ciise masiix qudhiisaa leh isagoo la hadlaya reer banu israa'iil waa nebigee kan aanay awoowayaashii silcinin nebiyada uma ayan fududeen howsha markii ay dadka ku wacdinayaan hadallada ilaah oo ay waxyada u sii sheegayeen waxaan kaloo ognahay wixii ku dhacay stefanos ka hor intaan la dhagxin ayaa stefanos wuxuu ku leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka toddobaad aayadda laba iyo kontonaad sida tan bal nebiyada keebaan awoowayaashiis silcin xataa iyagu waxay dileen kuwii hore u sheegay imaatinka kan xaqa ah kan idinku aada haatan gacangeliseen oo disheen markii sayid ciise masiix uu u yeerayey sawloskii reer tarsos ama bawlos ayaa sayid ciise masiix uu ku leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka sagaalaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan maxaa yeelay waxaan tusi doonaa waxyaalaha waajib ku ah inuu u silco magacayga dartiis sayid ciise masiix qudhiisaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadda saddex iyo soddonaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waxyaalahaas waxaan idinkula hadlay inaad nabad igu haysataan dunida ayaad dhib kala kulantaan laakiinse kalsoonaada anaa ka adkaaday dunida eh ugu dambayntii waxaa rasuul bawlos laga leeyahay ugu dambayntii waxaa rasuul bawlos laga leeyahay sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka afar iyo tobanaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan iyagoo nafihii xerta ku xoogaynaya kuna waaninaya inay iimaanka ku wadaan iyagoo ku leh waa inaynu dhibaatooyin badan ku galnaa boqortooyadii ilaah saaxib waxaa jira kuwo badan oo rumaysadkooda ku muujiyey inay ku guulaystaan dagaallo oo welibana la samato bixiyey laakiin waxaa jira kuwo badan oo aan la soo koobi karaynin oo dhibaato weyn ay ka soo gaartay rumaysadkooda waxaana taariikhda kiniisadda ku qoran kuwo badan oo ceenkaas ah oo loo laayay rumaysadkooda dartii wakhtigan xaadirka ah waxaa jira kumannaan rumaysadkoodii ku guulaystay laakiin u dhintay markaa way wanaagsan tahay in dagaallada rumaysadka lagu guulaysto iyo in rumaysadkaaga lagugu bogsiiyo ha yeeshee waa sidee kuwa iminka silcaya iyo howlwadeenka masiixa oo masiixa aawgii u silcaya iyo wadaadka masiixa aawgii u dhibaatoonaya bal aan idinla wadaago dersi kol dhow aan bartay ee su'aashaas iyada ah ka jawaabaya rasuul butros ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka afraad aayadda laba iyo tobanaad sida tan gacaliyaalow ha la yaabina jarribaadda dabka ah oo idinku dhex dhacday in laydiin tijaabiyo sida iyadoo ay idinku dhaceen wax la yaab lihi laakiinse sidaad u tihiin kuwa ka qayb qaatay waxyaalaha masiixu uu ku xanuunsaday farxa intaad farxad aad u weyn ku faraxdaan marka ammaantiisa la muujiyo isla hadalladaas kuwo la mid ah ayaa rasuul bawlosna uu ku boorinayaa kiniisaddii reer kolosai oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda afar iyo labaatanaad sida tan haatan waxaan ku farxaa xanuunsigaygan aan idiin xanuunsado oo waxaan dhammaystiraa dhibaatooyin masiixa oo jidhkayga ku dhiman jidhkiisa aawadiis kaasoo ah kiniisadda marka uu leeyahay oo waxaan ku dhammaystiraa dhibaatooyin masiixa oo jidhkayga ku dhiman jidhkiisa muxuu rasuulka ula jeedaa haddaba haddaba aan su'aal idin weyddiiye miyaa masiixa furashadiisii dhammaystirneen oo aanay kaamil ahayn xaqiiqdii waa kaamil oo way dhammaystiran tahay laakiin waxaa jira silac kale oo masiixa uu la kulmay mana ahan kii furashada kii furashada wuxuu ka dhacay iskutallaabtii lagu suray duleedka magaalada yeruusaalem oo ma jiro nin innaga inaga mid ah oo taas wax raacin kara laakiin aniga iyo adigaba haddii aynu doonayno inaan isaga u istaagno waa inaan qiimi u hurnaa silacaas isaga ah qaarkeen ayaa laga yaabaa in silacoodu uusan badnaanin habeen dambe ayaannu halkii idinka sii wadi doonnaa qisada ku saabsan sida rumaysadka loogu guulaysto iyadoo weliba qofka uu silcayo
siiraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin